أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka dhegaystayaal ku soo qaadan doonna waxaa ka mid ah dagaallada ka holcaya gobollada dalka itoobiya oo cirka isku sii shareeraya iyo weeraro lagu dilay in ka badan boqol ruux oo ka soo jeeda qoomiyadda amxaarada oo ka dhacay magaalada goondar iyo deegaanada ku dhowdhow wararkii ugu dambeeyey ayaad barnaamijka si faahfaahsan ugu maqli doontaan sidoo kale barnaamijka waxaan caawa ku soo qaadan doonnaa maktabka caafimaadka wilaayada jubbada dhexe oo soo gebagabeeyey mashruuca fayadhowrka ilaalinta iyo badqabka caafimaadka daawooyinka cuntada iyo agabyada kale ee la isticmaalo barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa waaliga jubbada dhexe waxgaradka iyo ganacsatada oo arrimahaa ka hadli doona sidoo kale caawa faafreebka waxaan idinku maqashiin doonnaa shil gaari oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari weeraro askar badan lagu laayay oo ka dhacay burukina faso waaliga shabeellada hoose iyo golaha dhaqanka wilaayadaasi oo ka tacsiyeeyey istishaadka suldaankii beesha hadame iyo wararkii ugu dambeeyey xaaladda filis ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo maahir maxamed ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka ah oo dalka dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise badan hase yeeshee barnaamijkeenna waxaannu ku daafuri doonnaa dagaalada ka holcaya gobollada dalka itoobiya ayaa cirka isku sii shareeraya iyadoo xukuumadda adisababa ay weeraro lagu dilay in ka badan boqol ruux ay ku qaadeen deegaanada amxaaradu degto oo magaalada goondar ay ka mid tahay xubintaas iyo sidoo kale shil gaari oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ku dhaawacmeen oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay boosaaso iyo qodobo kale waxaannu ku eegaynaa xubinteenii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad een xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka n faysalow barta waxaa goordhow lasoo dhigay faahfaahino laga helayo weerar culus oo ciidamada mujaahidiintu ay habeenkii xalay ku mireen saldhigga maleeshaadka murtadiinta ay kaga sugan yihiin deegaanka nambar lixdan ee wilaayada shabeellada hoose n dagaalka oo ahaa mid aad u xoogan ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana allaha fadligiis inta la xaqiijiyey lagu dilay toban askari oo murtadiin ah halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen toddoba askari oo murtadiin ah faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa maanta mareegta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa weerar boqol qof oo amxaaraah lagu dilay oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya warbixintu waxay ku bilaabanaysaa wararka ka imaanaya waddanka itoobiya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay dib uga qarxeen deegaano dhowr ah oo dhaca waqooyiga waddankaasi ciidamada federaalka xabashida ayaa weeraro culus ku qaaday degmooyin ka tirsan magaalada gondar oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn ee ismaamulka amhara dagaallo saacado badan qaatay oo gondar ka dhacay ayaa sababay dhimashada boqolaal ruux oo u badan dhinacyadii dagaalamay wariyaal ka tirsan qowmiyadda axmaarada ayaa sheegay in ciidamada abiy axmed ay xasuuq daran u geysteen in ka badan boqol ruux oo shacab ah weeraro guriguri ah oo ay ciidamada federaalka itoobiya ka sameeyeen magaalada gondar iyo tuulooyinka ku dhowdhow ayay ku qabteen in ka badan laba boqol iyo konton qof oo ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada kadibna waxay toogasho ku dileen boqol ruux oo axmaaro ah sida ay soo wariyeen goobjoogayaal iyo saxafiyiin gobolka ku sugan gobolkan uu xasuuqa baaxadda leh ka socdo ayay xukuumadda itoobiya bilo ka hor kusoo rogtay xaalad bandow ah arrinkaasi oo sababay in ciidanka milatarigu ay gumaad aan kala sooc lahayn u geystaan dadka ka soo jeeda qowmiyadda axmaarada ee taageero jabhadda faano dhinaca kale iska horimaadi culus ayaa laga soo sheegayaa furinta dagaalka ee gobolka wello ee waqooyiga ismaamulka amhara eewareedo ayaa sheegaya in maleeshiyaadka jabhadda faano ay weerar culus ku hayaan magaalada disey ee istaraatiijiga ah faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo ku dhowaad soddon askari ku dishay weeraro ka dhacay burkina faso mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weeraro culus oo isugu jira kuwo cagmarin ah iyo qaraxyo la beegsaday askar ka tirsan xukuumadda dalkaasi kuwaasi oo lagu dilay ku dhowaad soddon askari weerarka koowaad oo ahaa mid cagmarin ah ay mujaahidiinta nusratul islaam walmuslimiin ku qaadeen xero ay ciidamada xukuumadda burkina faso ku leeyihiin magaalada hawriima ee gudaha dalkaasi war ka soo baxay jamaacada islamarkaana ay baahisay mu-asasada azallaaqa ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan kow iyo labaatan askari oo ka tirsan xukuumadda burkina faso waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiintu weerarkan ku soo furteen labaatan qori oo e k afartan iyo toddoba ah afar mooto iyo agabyo kale oo militari kuwaas oo ay xerada kaga carareen askarta la weeraray weerar kale oo cagmarin ah ay mujaahidiinta alqaacida ee ka jihaada mandiqada ku qaadeen xero ciidan oo ku taal magaalada balga ee gudaha dalka burkina faso weerarkan labaad waxay mujaahidiintu ku dileen ugu yaraan lix ka mid ah askarta xukuumadda burkina faso iyadoo sidoo kale lagu soo furtay toban qori oo e k afartan iyo toddoba ah iyo agabyo kale sidoo kale waxay mujaahidiintu fuliyeen weeraro qaraxyo ah oo lala beegsaday mooto ay la socdeen askarta xukuumadda burkina faso iyo ciidamo lugeynayay laba qarax ayay mujaahidiintu la beegsadeen askar ka tirsan xukuumadda oo ku lugeynayay magaalada jibu ee gobolka suum ee ku yaal dalka burkina faso qaraxa koowaad waxaa ciidamada lagula beegsaday gudaha magaalada halka kan labaadna uu ka dhacay duleedkeeda waxaana ka dhashay khasaare naf iyo maalba isugu jira oo soo gaaray askarta la qarxiyey weerar kale oo qarax ah ayaa askarta xukuumadda burkina faso lagula beegsaday duleedka deegaanka tiitu ee ka tirsan dalka burkina faso waxaana ka dhashay khasaare kala duwan mooto ay saarnaayeen askarta ayuu qaraxu haleelay taasi oo gebi ahaanba burburtay iyadoona ay ku dhinteen dhammaan askartii saarnayd mootada jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay dardargeliyey weeraradooda jihaadiga ah ee ay ka fulinayaan gobolada dhaca mandiqada saxraha iyo saaxilka afrika kuwaas oo ka dhan ah askarta xukuumadahaas iyo maleeshiyaadka murtasaqada u ah ruushka ee fagner faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta rediyo alfurqaan markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta calamada maanta lagu daabacay balse waxaan ka soo qaadanaynaa siddeed qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil ka dhacay boosaaso inta la xaqiijiyey ugu yaraan saddex qof ayaa ku dhintay halka xubno kalena ay dhaawacyo soo gaareen kadib markii shil xoogan laga soo calaamadiyey meel u dhow magaalada boosaaso ee xarun goboleedka bari shilkan gaari ayaa si gaar ah uga dhacay dalcadda dureera ee dhacda dureedka magaalada boosaaso kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo halkaasi ku socdaalayay ilaa wareedyo maxalli ah ayaa xaqiijiyey in marka laga soo tago dhimashada saddexda qof sidoo kale ay shilkaasi gaari ku dhaawacmeen shan xubnood oo kale kuwaas oo dhaawacyadooda loo qaaday xarumo caafimaad shantii bishan mey ayay ahayd markii shil xoogan uu ka dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka berbera iyo hargeysa ee dhacay waqooyiga soomaaliya halkaas oo ay ku dhinteen saddex xubnood halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen faysalow haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta calaamadaha waxaan markaan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayaa mareegta shahaada lagu daabacay qodobada lagu daabacay mareegta wakaaladda waxaa ka mid ah warbixin ku aadan dagaalka ka socda dalka suudaan oo hakadiggeliyey horumarka mandiqada lagu muransan yahay ee abiy madaxa howlgalka waxay ugu yeeraan nabad ilaalinta u qaabilsan ururka qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in colaada ka dhex aloosan milatariga suudaan ee uu madaxa u yahay jenaraal cabdilfataax al burhaan iyo kuwa kasoo horjeeda ee uu hogaaminayo doglo ay hakadgeliyeen horumarada ka socda mandiqada lagu muransan yahay ee abiy oo ah mandiqad hodan ku ah naftada si gaarana u dhacda xadka suudaanta koonfureed xaaladda dagaal ee waddanka suudaan ayaa sidoo kale la wariyey inay sii xoojisay colaadda ka taagan mandiqadda abiy taasi oo soo ifbixisay iska horimaadyo hor leh oo ka dhashay xatooyo xoola ah kuwaasi oo sababay dhimasho badan oo soo kala gaaray beelaha muslimiinta ah iyo kuwa kirishtaanka ah enkaaliyaha xogayaha guud ee ururka qaramada midoobay lakroikis ayaa warbixin uu u diray waxaa loogu yeero golaha ammaanka ku sheegay in caqabado bani aadannimo ay ka jiraan gobolkaasi mareegaha qaramada midoobey ay ku leedahay internetka ayaa dhanka kale waxay sheegeen in kastoo caqabadahaasi ay jiraan haddana uu ururkoodu diyaar u yahay in uu taageero u fidiyo labada dhinac ee isku haysta talada dalka suudaan iskaashina ay arrintaasi kala yeelanayaan ururka midooda afrika marka ay dib u bilaabmaan wadaxaajoodyada siyaasadeed ee u dhexeeya generaalada suudaan isku haysta aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir intaadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal hadalhaynta ugu badan ee baraha bulshada ka taagan waxay ahayd warbixintii aan kasoo sheekeynay ee ku aadanayd dagaalada ka socda gobolka axmaarada ee dalka itoobiya halkaasi oo lagu dilay boqolaal qof oo axmaara ah xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa inaga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka faysal mahad aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى
waa hagaaga dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah andalus qodobo kale ayaa soo socda balse markan jubbada dhexe maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa soo gebagabeeyey mashruuca ilaalinta badqabka caafimaadka kaasoo ka socday guud ahaan degmooyinka wilaayada jubbada dhexe mashruucan ayaa ahaa mid lagu baarayey goobaha ganacsiga oo laga ilaalinayay waxyaabaha dheedkoodu uu dhacay oo aan u wanaagsanayn caafimaadka isticmaalkooda mashruucan oo ka socday degmooyinka saakow salagle bu'aale iyo jilib ayaa la soo gebagabeeyey waxaana ugu horrayn idiin soo gudbin doonaa kelimad uu halkaa ka jeediyey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo ganacsatada muslimiinta uga digay inay bulshada ka iibiyaan waxyaabaha dhacay ayna ilaaliyaan badqabka caafimaadka bulshada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وكما قال عليه الصلاة والسلام ilaahayaa mahad iskale subxaanahu watacaalaa awalan wa akhiiran ilaahayaan u mahad celinaynaa subxaanah watacaala nacamka faraha badan ee uu nagu galladaystay bacda xamdilaahi naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa ilaahay cabsiya subxaanah watacaala wasiyat ullaahi lilawaliina waalaakhiriin ayaan isu dardaarmaynaa intaa kadib insha allahu tacaala kulankeenan ujeedkiisa waxaa weeye maktabka caafimaadka shaqooyin uu beryahan ku jiray oo gacanta ku hayay oo ah faydhowrka iyo badqabka caafimaadka ummadda in la ilaaliyo mas-uuliyaddu waxay keensanaysaa qof walboo mas-uula inuu ummaddiisa u dadaalo oo caafimaadkooda ilaaliyo badqabka caafimaadkooda uu ka warhayo sida uu u ilaalinayo diinkooda iyo caqiidadooda iyo noloshooda iyo horumarkooda iyo waxbarashadooda si lamid ah yaa waajib inagu inaan ummadda caafimaadkooda u ilaalino sidaa darteed maktabku wuxuu istaagay in uu qabto baaritaan uu ku sameynaya ganacsiga sida bakhaarada dukaamada farmasiyada iyo wixii lamid a ee lagu gada badeecooyinka lagu iibiya ayay sameynayeen baaritaan oo dheydkooda iyo wixii isbaayara dhacay si ummadda looga qabto waana dee shaqo ay qabtaan sanad walba mar ama laba mar ay qabtaan sidaa darteed degmooyinka gobolka oo dhan ayay ka sameynayeen shaqada iyada ah alxamdulilah ilaah yaa ku mahadsan qaar badan oo ka mid a dee waxyaalihii bakhaarka yaalay wakhtigoodii u dhammaadeen way ka soo qabteenoo waxaa laisugu geeyey xarumo gaar ah iyadoo insha allahu tacaala dee la itlaafin doono la baabiin doono hadduu ilaahay idmo waxyaalaha markaa dee lasoo helay waxaa ka mid a raashiin ama cabitaan ama waxyaalaha macmacaanada aheed ee caruurta iyo xiliyada xafladaha iyo la isticmaalo shukulaatada iyo waxyaalaha lamidka oo qaarkood expire ay yihiin oo dhacay ayaa laga soo qabtay waxaan rabnaa insha allahu tacaala si guud ummadda muslimiinta ah inaan ugu baaqno khaasatan walaalaha dadka ganacsatada ee gobolkan ku nool inay ka fikiraan ganacsigooda oo ay ilaaliyaan badeecada ay gadayaan inay noqoto badeeco xalaal ah oo expire aan ahayn oo aan dhicin wax wanaagsan inay ummadooda ka iibiyaan insha allahu tacaala si guud u dardaarmayaa markanna waxaan idiin soo gudbin doonaa codadka salaadiinta iyo ganacsatada wilaayada jubbada dhexe waxaan joognaa xafiiska faydhowrka gobolka jubbada dhexe annagoo ah salaadiin waxaana u joognaa maktabka caafimaadka gobolka jubbada dhexe oo maalmahan ku howlanaa waxyaabaha dhacay oo bilaadanka uu isticmaalo quud ama dawo ama sharaab noocyadiisa fara badan oo dhacay oo lasoo ururiyey baa hortaagna macnaha yaalla waxaa ka mid a markaan ka soo qaadno cabitaanada sida caanabooraha oo kale waxaa kaloo ka mid a muxuu ahaa in cabitaanka oo ku jira gasacadaha waxaa kale shaambooyin oo noocyo badan leh oo dhacay baa hortaagna yaalla iyo waxaa yaalla daawooyin saas oo kale fara badan sida sharoobo kaniin iyo waxyaaba lamid oo fara badan oo daawooyinkaasoo qaarna xoolee qaarna dad eh waxaa kale oo hortayna yaalla muxuu ahaa sida raqayga dadka uu isticmaalo ama buskudka ama kareennada saasoo kale ama kaniino daawo nuucya fara badan sida istriibka oo kale oo hirgabka loo isticmaalo waxyaabo badan boolbaraha dadkana uu isticmaalo xoolahana lagu duro oo kale ayaa ka mid ah waxyaaba aan la soo koobi karin oo fara badan baa hortayaana xabnaha iyo ayaala oo ay noogu yeereen maktabka caafimaadka gobolka si ay noo tusiyaan annagoo ah odayaalkii ka mas-uulka ahaa beelaha dega gobolka jubbada dhexe waxaan leenahay marka aan ganacsatada ka codsanaynaa ummadda waa ummaddiini ummad islaam ahaa tihiin haddee in laga ilaaliyo ummadda waxyaabaha muxuu aha dhacay oo hadhow dhibaato caafimaad u keeni kara oo adiga naftaada khiyaamahaada macnaha wax u dhimay in laga ilaaliyo marka lasoo iibsanayana qeydka la iska fiiriyo wixii kugu dhaca ilaahay qadartii kugu dhacana la iska ilaaliyo intiin lagu imaaninba laga saara meesha muxuu ahayn dadka waxyaabahaas isticmaalayana ay noqdaan dad caafimaadka aqoon u leh ilaahayna looga baqa arrintaas oo la iska ilaaliyo waxyaabaha dhacay ummadda aan lagu fasahaadinin ama wax laquuta ha ahaato ama wax dawe ha ahaato ama sharaabkii ha ahaado waxyaabahaas oo dhan waxaan leenahay ha laga ilaaliyo ummadda ganacsatada waxaan leenahay marka arrintaas allana ha ugu baqeena ayagana ha isu baqeena insha allahu ummaddana dhibka ha ka ilaaliya waxyaabaha dhacay hadhow caafimaad darrada keeni karayaana eersanin waxaan joognaa xafiiska faya dhowrka haddii ilaaha yidhaahdo waxaa noo yeertay bahda caafimaadka ee gobolka jubbada dhexe waxay noogu yeereen inay markhaati nooga dhigaan waxyaabaha ay gacantooda ku soo qabteen walaalayaalow dadka ganacsatada ahaan wax yar inaan idhaada rabaa nimaya waxaad ogaatiin haddaad maanta qof wax dhacay aad siido adoo og bareer aad u siido ilaahayna waa kuula xisaabtamaa ciddii markaas maamulahoo wax garanaysana waa kuula xisaabtame maanta horteenna waxaa yaalla inta la isticmaalo shay ka maqan ma jiro aan dhihi karnaa xaqiiqatan qof weyn oo islaama oo ganacsadaa oo xalaal raadinah in ninkale iskifaaliis inta gadaal loo tago wax dhacay laga soo qaadana waa ceeb waxaa laydinka rabaa shayga yar oo aad waxaysanayso inaad xalaal ku waxaysato haddaad wax walba inta iska soo qaadato dadkii ku sumayso suntaas adaa faafiye ogow marka waxaan leenahay ninka la yidhahdo maktabka caafimaadku shaqo fiican u qabtay khayr allaha siiyo waxaan rajaynaynaa inaan ninka la yidhahdo maxaa dadkaasuna aywaanadeena qaadan doonaan shaqo ay qabteen maktabka caafimaadka gobolka jubbada dhexe iyo walaayada degmada jilib oo ay garab socdaan maktabul xisba oo ah nimanka munkarkana reeba macruufkana faafiyo halkan horteenna waxaa yaallo dawooyin dhacay sida sharoobooyinka kiniiniyaasha cirbidaha ayu nooc daawo farmasiyo lagu gadoo dhacdaa horteenna taal waxaa kaloo horteenada yaallo cabitaanada la cabo waxaa kaloo horteenna yaallo waxaa loo yaqaana shoobinka oo ay ka mid yihiin shaambooyinka noocyo badan leh kareemyadii ayaguna in alle inta la marsado ama laysku qurxiyo ayagana kasbaayar ah waxaa kaloo horteenna yaallo sida caanaboorada buskoodyada fuudka waxay dadka u yaqaanaan micyaalka loo gado ama dadka weynba cunaan nacnaca waxaan leenahay ummadda muslimiinta ah ee ganacsatada ah warnimiya ilaahay ka baqa oo ilaahay ugu baqa wax adduunkan lainkula xisaabtamayo oo maamulka markaa taagan in la xisaabtamayo aakharana ilaahay hortii lainku xisaabin doono dawadu waxay gaartay markay sun noqonaysa waa sun waa xarutanada yaalla dawo maahan maalintaad soo qaadanayseen dawanimaad usoo qaadateen laakiin maanta waa sun suntana qofka islaama qofka siiya hadda ilahay asagu berri weydiinayaa cunooyinka la cuno iyo caanaha la cabo ayaguna markii ay dhacaan waa sun kale waxaan leenahay ganacsatada ilaahay ugu baqa marka hore adinkoon bilow aadan ka baqin alla ugu baqa annagu ha jubbada dhexe salaadiinteeda haddaan nahay waxaan idin leenahay warnimo ilahay ka cabsada ilaahay ugu cabsada bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaa maanta isugu imaanay xafiiska faydhoorka degmada jilib maktabka gobolka jubbada dhexe maalmahan wuxuu haayay shaqooyin ah inuu marka hore galay farmashiyaashii uu ka soo aruuriyey wax alaalay wixii daawo dhacay kadibna uu ku laabtay dukaamadii iyo macmacaanadii iyo maarata meelaha lagu gada ishegeen qalabkaana oo ishegeen laisku qurxiyo horteen maanta kulley wax badana yaalo waxaa yaalaa daawaa noo taalaa caanaa noo yaalaa buskudaa noo yaalaa ayuu nooc magaalada kulley insha allah hadduu ilaara waxaan dadweynaha ka codsanaynaa hadday wax ku dhacaan lama diidan waxaan sheegaan waa lasoo gataa markii waktigeeda uu gaaro waxaa lagaa rabaa si naxariis leh wixii kaa dhacay inaad si deganaana ugu dhiibto tirado warnimo sheegaan maanta wuu iga dhacay laakiin inaad sii haysato qofka biniaadanka aa siiso dhibaato badanaa maarata meeshaad ka dhalan kartaa kinin dhacay oo qofka haddaad siiso maanta kinin dhacay waxaa laga yaabaa inuu xasaasiyad ku kiciyo waxaa laga yaabaa inuu hebtaaj u keeno waxaa laga yaabaa inay xanuuno kale u keenaan aan ka cabsano ilaaha khaaliqeena qalqaday inaan bulshadeena wax wanaag inaan wax wanaagsan u keenno aan maarata aan ku dadaalno haddii shayga uu nagu dhacana maalin walba albaabadana loo imaadaa maxaa maarata maxaa yaallaan al dhahaa wixii yaallo wasaqa inaan ku wareejino dhahno faydhoorka waa kanee naga qabta si iyagana ay meel nadaam inta u geeyaan ay ugu gubaan laakiin inaan iska haysano dadkii aan wax dhacay ka gadno waa khalad marka waxaan ka codsanaynaa bahda caafimaadka inay mar walba saddexdii biloodba mar magaalada galaan si ay dadka maarata iyagana ugu baraarujiyaan bulshadana waxaan ka codsanaynaa ganacsatada inay dadkooda u dhimriyaan ee u keenaan wax wanaagsan oo dhidkiis aada u fog hadday wax ku halaabaanna cid maarata diideysa ma laha maarata waxaan dhowr bilo hadday ka dhiman tahay ay kugu soo gaaraan waxaa laga rabaa in markay kuu imaadaan guddiga faydhoorka oo kale aad tidhahdo waraaye maxaa kuu diyaara waxaan waxaana iga diyaara oo iga qabo laakiin aadan meel dhiganoo qarsanin marka aan la shaqayno qolada faydhoorka bahda caafimaadka waxaan ka codsanaynaa farmashiyaasha leh ee isbitaalada leh wixii bil in laba iyo saddex oo ka dhinaada idinkana aydan bixin karin dad masaakiina u baahan oo isheeg oo u baahan daryeel u baahan qofka walaal adigana waxay kuu noqonaya sadaqo intay meel bannaan kaaga dhici lahayd arrintaasna waan idin ka codsanaynaa farmashiyelayda iyo isbitaalada barnaamijkaasna insha allah hadduu ilaa ihahdo في الأسماع سحران لم يسلب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري waa hagaag dhegaystayaal faafareebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka duufaanta alaqsa alaaba waxaa nala socsiiya akhbaartaasi walaalkeen ismaaciil salaad guuleed aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenna aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aanu ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yahuudda ayaa afar labaatankii saacii lasoo dhaafay maanta waxay duqaymo ka geysteen qayba ka mid ah magaalada khaza waaxda caafimaadka ee magaalada khaza waxay sheegtay in yahuuddu maanta keliya ay khaza ka geysteen ilaa afar xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya lixdan ruux oo falastiiniyiin ah halkaay ku dhaawacmeen boqol iyo toban kale oo shacabka muslimiinta reer khaza ah xasuuqyada ugu daran yuhuuddu waxay maanta ka geysteen magaalada rafax oo dhinacyo kala duwan oo magaalada ka tirsan ay duqeeyeen dad shacab oo fara badanna ay ku laayeen sidoo kale diyaaradaha yuhuuddu waxay maanta duqeeyeen xaafadda lagu magacaabo xayi nasri oo ku taalla koonfurta magaalada khaza iyo sidoo kale xaafadda lagu magacaabo xayi zaytuun oo iyaduna ku taalla magaalada khaza warbaahintu waxay maanta soo bandhigayeen diyaaradaha yuhuudda oo duqaynaya mandiqada rafax halkaasina dad shacab ay ku shahiidayaan kuwo kalena ay ku dhaawacmayaan
هذه الأهداف قامت طائرة اهداف عدة منازل داخل مخيم سكني مكتظ جدا بالسكان وسط مدينة رفح هناك عدد من الإصابات والشهداء في المكان
dadkii maanta ku shahiiday xasuuqyadii yuhuuddu ay ka geysteen khaza waxaa ka mid ahaa carruur yaryar oo diyaaradaha yahuuddu ay duqeeyeen codkan idinku soo maqan waa aabba filistiini ah oo wiilkiisii uu shahiiday iyadoona warbaahintuna ay maanta soo gudbinayeen muuqaal arrinkaasi ku aadan يا بابا يا حبيبي بدار يا ويلي مكسوس داري شوف داري يا ويلي دعمك لله بس سلم على محمد وانس يا بابا. سلم على محمد وانس يا بابا sidoo kale muuqaaladii maanta warbaahintu ay baahinayeen ee ku aadan xasuuqii yuhuuddu ay ka geysteen khaza gaar ahaan rafax waxay warbaahintu maanta aad u soo qaadanayeen muuqaalka hooyo falastiiniyad ah oo wiilkeedii curadka ahaa uu ku shahiiday duqaymihii yuhuuddu maanta ay ka geysteen magaalada khaza أهداف اليهود هذا هي رب هيا الأشبال يما قصفوا ايش ما قصفوا واستشهد ايش ما استشهد منا اشبال ما يحد غير اللي خلقنا نساء رفح ولدات نساء غزه ولدات نساء فلسطين ولدات ودود الولود احنا النساء الولود الودود احنا الودود الولود الودود احنا الولود ولا حاجه هتتحرر فلسطين رغم كيد الكايدين ورغم تخاذل العرب رغم تخاذل حكام العرب الخونه العملاء رغم تخاذلهم احنا برضه هننتصر الله هينصرنا من السماء جند الله معانا بحاله waa hagaag intaana ka bixin gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirakoobkii ugu dambeeyey dadka filistiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay caawa sheegtay in tirada shuhadada filistiiniyiinta si guud ay iminka marayaan afar iyo soddon kun sagaal boqol iyo afar ruux inay shahiideen halka dhaawacana uu marayo siddeed iyo toddobaatan kun shan boqol afar iyo toban ruux oo filistiiniyiinah inay dhaawacmeen bal markan aan eegno halkee ayay maraysaa qhaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yuhuudda dagaallo culus oo u dhexeeya ciidanka yuhuudda iyo xoogaga waxaiska caabinta reer falastiin ayaa maanta waxay ka dhaceen magaalada khaza qayba ka mid ah gaar ahaan mandiqada rafax hareeraheeda iyo sidoo kale xaafadda loo yaqaana xayi zaytuun ee ku taalla magaalada khaza dagaalada ugu culus waxay ka dhaceen mandiqada rafax muqaawamadu waxay sheegeen inay maanta qarxiyeen god ay isku soo dayeen yuhuuddu in ay soo galaan balse qarax halkaasi loogu rakibay askar fara badanna looga laayay sidoo kale muqaawamadu waxay sheegeen inay kamiin la beegsadeen gaadiid ay wateen ciidanka yuhuudda oo maraya hareeraha magaalada rafax khasaare kala duwanna ay gaarsiiyeen muqaawamadu waxay sidoo kale sheegeen in maanta dagaallo culus ay kala hortageen ciidanka yuhuudda oo duulaan ku soo qaaday xaafadda xayi zaytuun waxayna sheegeen inay dagaaladaasi ku gubeen laba ka mid a gaadiidka ciidanka yuhuudda oo ay la heleen qadiifadda loo yaqaana alyaasiin boqolyoshxubintii aan oga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa waa naga intaa aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasii ahaa بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka faafareebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed abuucabdiraxmaan iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka wilaayadaasi ayaa ka tacsiyeeyey istiishaadka malaaq cabdulaahi maxamed yare malaaqii beesha hadame ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa waaliga shabeellada hoose oo arrinkaa ka tacsiyeynaya bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wacalaa aalihi wa saxbihi wasalem innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsiyo tiiraanyo leh aan ka diraynaa si guud beesha hadamo oo ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa malaaqa guud ee beesha hadamo ilaahi subxaana wa tacaala ha u dembi dhaafo samar iyo iimaan allaha ka siiyo asagana waxaan ilaahi subxana wa tacaala uga baryaynaa inuu jannatalfirdowsa ka waraabiyo xaqiiqatan malaaqa wuu shahiiday ilaahi subxana wa tacaala aan u weydiinaynaa shahaadadaas inuu ka aqbalo naxsibuhu kadalika wallahu xasiibuhu waxaan kaloo tacsiyeynaynaa nuqabadii uu ka tirsanaa oo garabkooda uu taagnaa uu ka baxay ilaahi subxana wa tacaala iyagana samr imaha ka siiyo booskiisana waxa weyaan badel kheer qaba allaha usoo geliyo waxaan kaloo u tacsiyeyneynaa wilaayadii dee uu la shaqeynayey oo garabkooda uu taagnaa oo khayrka iyo wanaagga iyo horumarka reerka uu kala shaqeynayey iyagana waxaa leenahay samar imaha allaha idinka siiyo insha allahu tacaala ilaahi subxana wa taala waxaan weydiinaynaa musiibadaas uu idinku imtixaamay kuwii ku barmoosa allaha idinka dhigay insha allahu tacaala si guudna dee beeshana waxaa leenahay badel kheer qabo oo waxa weyaan waddadii shalay uu ku hogaaminayay naqiibka ama malaaqa kheyrka iyo wanaagga uuu horseedayay iyagana waxaan leenahay haddii ayaan la dayicin intaas ayaan rabnay insha allahu tacaala inaan la wadaagno walaalahaas musiibadaas ee ku dhacday hada wabilahi towfiiq wasal allah waslm ala nabina maxamed markanna waa qaar ka mid ah waxgaradka golaha dhaqanka wilaayada shabeellada hoose bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulilah bacd anoo ah magacayga suldaan maxamed cabdulqaadir cabdiraxmaan suldaanka baasha tunni waxaan tacsi tiiraanyale halkan uga dirayaa malaaqii lagu dilay gobolka bakool oo malaaqa guud ee beeshaada ma aha oo magaciisa la yidhaahdo cabdulaahi maxamed yare waxaan halkan uga tacsiinayaa ehelkiisa waxaan leeyahay ilaahay samir iimaan ha idinka siiyo waxaan kaloo halkan uga tacsiyeynayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday waxaan halkan kaloo uga tacsiyeynayaa dhammaan nuqubada soomaaliyeed mujaahidiinta ah waxaan leeyahay ilaahay ha u naxariisto wadaadkaas malaaq cabdulaahi waxaan kaloon halkan uga tacsiyeynayaa walaayada gobolka bakool oo uu ka baxay malaaq cabdulaahi maxamed yare waxaan leeyahay inaa lilaahi wa innaa ileyhi raajicuun ilaahay gadaashiisa annagana nama fidneeyo kitaabkiisana midigta allaha ka siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatu fardocalla inuu ku arsaaqo ilaahayna raalli uu ka noqdo malaaqa waxaan ku kulannay dhowr jeer aan shir ka wada qayb galnay muddo ayaan meel isla joognay wuxuu ahaa malaaq ehluddiin ah intaasaan ku aqaanaa malaaqa malaaq waxa waaye aad iyo aad horumarka diinada uga shaqayn jiray waaye waxaan leenahay reer hadama iyagana bedel kheyr qaba ilaahay ha u sahlo malaaq fiican ilaahay ha u sahlo insha allah oo malaaska booskiisa buuxiya bismillaah anigoo ah suldaan maxamed mayow abubakar ahna suldaanka beeshayntire awal si guud tacsi guud ayaan waxaan u dirayaa ummadda muslimka ee soomaaliyeed malaakhan oo ahaa nuqabada nin ka tirsan oo xubin firfircoon oo nuqabada ka mid a uu ahaa haddana geerida naxdinta le ku timid waa wuxuu isaga raadinayay istishhaadkan hadda uu galay markaan tacsidaas guud u diro ummadda muslimka soomaaliyeed waxaan tacsi kale guud u dirayaa walaayada gobolka bakool iyo nuqabada guud ee maxaahayd walaayaadka soomaaliyeed waxaan leenahay walaalkan naqiibkan hadda geeriyooday waa naqiib annaga dhan naga wada tirsanaa oo aadna macnaha ka dhex muuqday nuqabada soomaaliyeed nin aad iyo aad wanaag aan ku aqoonnay oo macnaha maxay ahludiin ah nin macnaha aad u dadaal badan juhdi badan ayuu ahaa marka waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala istishhaadkiisii allaha ka aqbalo gacan ka gardaran ayaa ku soo dushay oo dishay oo macnaha meeshiisii xafadiisii ugu timid waxaan leenahay marka tacsidan si guud ahalka hadda uu ka tegay iyo macnaha reer bakool keliya ma ahna ummadda soomaaliyeed oo dhan waa malaaq ka dhex baxay oo maanta maxay ahayd geeridiisa iyo xanuunkiisa ayna hayso kuwa hadda falkaa geystayna ay macnaha maanta dulliga iyo dandarada ayaga ku dambeyn doonaan si fiican ayaan u aqaanaa wax badan ayaa isla joognay shirar badan ayaan ku wada kulannay wax hadda aan macnaha maxay ahayd dhahayo ma ahan mataqaanaa saaxiibo ayaan ahayn si guud aankee wax badan isla shaqaynay marka waxaan leenahay malaakha waa malaakh soomaaliyeed shaqadiisii waxay ahayd inuu nin naqiib yahay oo dadaal badan oo macnaha xagga diinta inuu ka shaqeeyo beeshiisana wax badan beel ansaar ay tahay uu ka macnaha ugu horkici jiray mar walbo diinta ilaahay subxaana wa tacaala see u kor noqon lahayd kelimada kufrigana ay hoos u noqon lahayd marka waxaan leenahay malaakha dhammaanteen ayuu si guud nooga tegayo ilaahay subxaana wa tacaala allah naga sawir siiyo bismillaah alxamdulilah rabbi alcaalamiin magacii waa cabdulaahi maxamed abdidoon malaaqa beesha habargidir waxaan tacsiyad halkan ka diraynaa malaaq cabdulaahi madyare malaaqa beesha reer hadamo ee malaaqa guud ahaa malaaqaas uu ku geeriyooday gobolka bakool waxaan leenahay malaaqa allah u naxariisto walaadii uu ka tegan ilaahay ma dayaco muslimiintana ilaahay kora ka dhigo wuxuu ahaa xibin muhiima oo malaaq oo ka mid a nuqbada soomaaliya waxaa lagu yaqiinay dadaal fara badan oo dadku ay markhaati ka yihiin sida inuu macahidda kor u soo qaaday tacsidaas waa la qaybsanaynaa walaalahanna si guud gobolka si guud beesha reer hadamo iyo nuqbadaba ilaahay subxaana wa tacaala awlaadu ka tegana ilaahay xaqah ku sugo maanta cadowgu si gaara wuxuu maanta u hayaa dadka uu ku haya aad ka mid tihiin waxaa maanta laydinku haystan waxaa weeye inaad diinta ilaahay ummadda ku dhaqaysaan ood ka tagteen waxyaabihii gacanta lagu sameeyey oo ahaa dastuurada iyo dhaqamadii laga tegey oo maanta waxaad ku iisan tihiin ummadda aad diinta ku horkacaysaan eed baad maanta ayaad ka ayaa nimankaas ay idinka hayaan annaguna eeddaa mid ka badan baan u haynaa sidaad ogtaana noqobadu hadda waxay heegan u yihiin ama diyaar u yihiin inay safuufta hore ay hogaamiyaan marka nimanka awalba dee ninkaa dilay wanaag nagama dhexayn meeshii ay noo joogtay colaad baa naga dhex meeshii unbay noo joogtaa waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaana ku soo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsan tihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo ballan ah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين